bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idiilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee dalsan oo aad dhegaysataan habeen kasta jimcaha marka laga reebo
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacaah taariikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha diseembar sannadda laba kun labaiyo labaatan qodobada kala duwan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona maanta magaalada muqdisho waxaa soo gaaray madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo wafdi uu hogaaminayo si diiran ayaa loogu soo dhaweeyey garoonka diiradaha ee magaalada muqdisho waddooyinka halboolaha waa caasimadda ayaana loo xiray madaxweyne ismaaciil cumar geelle kulankiisa iyo sidoo kale safarkiisa waxa uu salka ku hayo ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa dowladda soomaaliya oo digniin u dirtay shirkad shidaal baaris ka wadda gudaha somalilan waan soo gudbin doonaa sidoo kale oo barnaamijka ayaad ka maqli doontaan maalintii labaad magaalada laascaanood xarunta gobolka soolna waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka shacabka ah waxayna kaga soo horjeedaan dibadbaxyadan dilalka loo geysanayo haldoorka iyo waxgaradka magaalada laascaanood xarunta gobolka sool madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi arrinta dilalka ka dhacaya magaaladaasi ayuu ka hadlay barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona baarlamaanka soomaaliya ee labada gole maanta kulan wada jira ayay muqdisho ku yeesheen waxaana ku ansixiyeen miisaaniyadda sannadda laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka ayaan sidoo kale ku faahfaahin doonaa qodobadaasi wixii soo kordha in barnaamijka kusoo gudbin doonaa caawa tabaniyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir farsamadu cabduha cabdiqaadir mar kale iyo wareega wararka dalsan
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo duunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonaynay hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacan oo wanaagsan haddii aan ku bilowbo maanta magaalada muqdisho waxaa soo gaaray madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha dalka jabuuti ayaa maanta garoonka diiradaha aadancadde kasoo degay waddooyinka muhiimka ah ee caasimadda ayaana la xiray dadka shacabka ah ayaana inta ugu badan waxay isticmaalayeen lugahooda waxayna ku tagan yihiin goobahooda kala duwan ee shaqada iyo goobaha danta ay ka leeyihiin shacabka dadka xirnaanshaha waddooyinka ee uu saameeyey waxaa ka mid ah arday xaflad qalinjibina ku lahayd qaybo ka mid a muqdisho kuwaasoo iyaguna la arkayay iyagoo waddooyinka ku lugeynaya si ay u gaaraan goobta ee ka dhacaysa xafladooda iyo maalintooda farxadda sidoo kale dadka qaarkood ayaa iyaguna aad kaga murugeysnaa waddooyinka xirnaanshahooda waxayna sheegeen inay dhibaato ay ku qabaan xirnaanshaha wadooyinka xilliyada noocan oo kale ah ismaaciil cumar geelle madaxweynaha dalka jabuuti iyo wafdigiisa garoonka diwradaha aadan cadde waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan sheekh iyo sidoo kale een ismaaciil cumar geelle ayaana waxay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka dalka ee gaar ahaan kuwa bahanbeyda waxaana sidoo kale markii loo een waxaana sidoo kale halkaas lagu tumay muusigooyin kala duwan kadib madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle waxa uu salaan la dhexmaray qaar ka mid ah mas-uuliyiintii soo dhaweynaysay heer federaal heer dowlad goboleed iyo sidoo kale guddoonka labada gole ee baarlamaanka oo qayb ka ahaa soo dhoweynta kadib waxaa loo soo galbiyey villa soomaaliya halkaas oo labada mas-uul ay kulan wadajira ay ku qaateen shir jaraa'id oo koobanna ay ku qa- ay ku qabteen ismaaciil cumar geelle iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaana waxay yeesheen wadaxaajoodyo ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo jabuutiya jabuuti qiimeynta hannaanka iskaashiga soo jireenka ah ee labada dal iyo sidii loo sii horumarin lahaa labada madaxweyne oo shir saxaafadeed wada qabtay kulanka kadib ayaa adkeeyey midnimada iyo walaalnimada ka dhexaysa labada shacab iyadoona madaxweyne xasan sheekh uu ugu mahad celiyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil geelle dowladda iyo shacabka jabuuti siday u garab istaageen ee soomaaliya xilligii ay u baahnaayeen shacabka iyo dowladdaba madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa dhankiisa ugu mahad celiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh soo dhoweynta walaaltinimada leh ee u muujiyey isaga iyo wafdigiisa waxa uuna xusay inuu ajiibay martiqaad uu u fidiyey xasan sheekh si uu u- si uu markhaati ugu noqdo guulaha laga gaaray howlgalka dib u xidhaynta deegaanadii ay ku dhuumaalaysanayeen al-shabaab shirka labada dowladood ee mas-uuliyiintooda xasan sheekh iyo sidoo kale een, ismaaciil cumar geele waxaa qayb ka ah mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda soomaaliya iyo kuwa jabuuti ka socda dowladda soomaaliya waxaa lagu xusi karaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya een, abshir cumar haruuse wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska daawud aweys iyo sidoo kale een, wasiiru dowlaha madaxtooyada abshir maxamed axmed iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada xasan sheekh maxamuud xuseen sheekh maxamuud raali ahaada dhanka jabuutina waxaa qayb ka ah wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah maxamuud cali yuusuf wasiirka dhaqanka iyo dhallinyarada iwo muumin casaawe la taliyaha arrimaha dhaqanka aadan xasan aadan sii hayaha safaaradda jabuuti ee soomaaliya maxamed ibraahim yuusuf iyo danjira tayib dubad roble labada mas-uul ayaa shir jaraa'id muqdisho ku qabtay een, khudbad ayayna dhinacyadu jeediyeen inkastoo een, shirkaas jaraa'id uu ahaa mid kooban ee saxaafadda dhinacyadu ay kaga warbixinayeen khudbadda koowaad ama hadalka koowaad waxaa qaadanaya madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoona soo dhoweyn u fidinaya madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele kadibna waxaa hadalka sii qaadan doona madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa maalin weyn ayay nagu tahay annaga soomaali haddaan nahay waxaan soo dhoweynay oo nala jooga marti noo ah yimiday muxuu ahay dalkiisii madaxweyne ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ee ummadda soomaaliyeedna farxad iyo reynreyn ayay u tahay dowladda soomaaliyana sidoo kale dee annagu dal ahaan iyo dad ahaanba waan isleenahay labadeena dal hiil walaal ayaa jabuutina dalkan ay ku- uga uga uga tilmaaman tahay annaguna ilaahay idankiisa markanaga markeenna ayaan hiil walaal rasmi ah yaan doorkeeda qaadan doonaa jamhuuriyadda saddexaad ee maanta soomaaliya maamulaysaahi aasaaskeedii iyo dib u soo nooleynteedii mahad ilaahay baalag kadibna ma- madaxweyne ismaaciil ayaa abaalkeeda iyo mahaddeeda leh Eh, da- ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta eh, waxaa noola jooga walaalahaa noo yimiday soo booqday soo salaamay talo ra'yi iyo waano intaba noogu yimiday annaguna aan ka codsannay inuu noo yimaado aad iyo aad ayaan usoo dhoweyneynaa dalka soomaaliya iyo dalka jabuuti waa laba dal oo horeyna aan u iri waxaa naga dhexeeya walax birina aanay gooynin biyana aanay meerin ayaa naga dhexeeya waa laba dal mustaqbalkooda iyo aayahooduna isku xiran yahay oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan juqraafi ah intaba isku xiran marka madaxweyne soo dhowow dalkan waa dalkaagii soomaaliya way ku eegeysaa kelmadaadana way sugeysaa aada iyo aad soo dhowow madaxweyne Aye.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم maalin wanaagsan aad baad u mahadsan tahay eh, madaxweyne walaalkay xasan sheekh maxamuud Eh, eh, doorashadaadii dabadeed maanta ayaa soo siyaartay waxaa ka jawaabay yani xasuumadani Eh, aniga iyo ummadda jawlijinaana waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ugu nimaadno fursadani ducaa uu kuugu nimaadno Eh, wadatashi dagaalka imika cusub ee mudasheenna inaan ka maran kaco ayaa iigu jirta eh, socdaalkayga Eh, in anaguna aan haddaan jabuuti nahay aan eh, garabgal iyo bogaadin iyo inaan qaybsano wixii dhibaato meesha ka iman kara waxaan arkaynaa ummadii reer Jubu- reer soomaaliya oo wada sara jirto aad bay noo farax gelinaysaa intaa aan soo soconay waddada waxa aan arkaynay dad fara badan oo ay ka muuqato shucuur wanaagsani oo qalbigeeyaga taabatay Eh, dadkeenuna dee iminka raggana meediyagu hawshoodu waxay tahay inay tabiyaan waxa ay dareemayaan waxa ay arkayaan waxa ay maqlayaan waxa ay dadweynuhu ka sugay eh, inaa la gaadhsiiyo Eh, maanta fariintaa la sidnaa walaalnimo iyo wada shaqayn ayaan aaminsannahay waana waana ku shaqaynaa waana ku shaqayni doonaa insha alla yidhaahdo Eh, madaxweyne waa mahadsan tahay Eh, maalin wanaagsan
ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha dalkeena soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayay kuwaasi ahaayeen ismaaciil cumar geelle muqdisho ilaa iyo beri ayuu kasii sugnaan doonaa waxa uuna een, sida wararka aan ku heleyno ay isagu iyo madaxweynaha ay ka- afka- ay xiriirka ka jari doonaan een, akadeemiyadda afka soomaaliga waxaana sidoo kale een, ismaaciil cumar geelle caawa uu ku hayeynayaa villa soomaaliya waana inta beri ah ayaana suurtagal ah gelinka dambe inuu ka duulo magaalada muqdisho weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka dalsan raadiyaha dalsan muqdisho idinkaga imaanaya qodobo kale oo barnaamijkeena ku jira ayaa inoo harsan oo aad maqli doontaan
Premier Bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento Mastercard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwalin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa Premier Bank waa bilow cusub
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad u sii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojikaa sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sorry sorry sorry sorry bello sorry sawir iyo tabeele super sign baa sahasho fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego super sign design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subar sayn design waa mid taqaan super sign design waxay awoodaa inay farta kugu dul qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istiikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida randhiboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean subar sayn design waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sign design waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eberli xal todobo labaatan toban iyo labo toban iyo labo sideetan iyo shan toban iyo labo konton iyo shan ama eberli xal sagaal todobo eberli eber shan ama eberli xal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytooda ah www supersign som so
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddoba labo afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormuud hormuud g
yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koretiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
subersign design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kastaa kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburari ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa maalin weyn ayay nagu tahay annaga soomaali haddaan nahay
barnaamijka wareega wararka ayaa aad wiili la socotaan dhegeystayaal raadiyaha dalsan ee muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa markan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda dowladda sannadda kadib kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulankan golaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo horey loo xildhibaanada loogu wargeliyay ayaa waxaa maanta lagu ansixiyey miisaaniyadda dowladda sannadda xildhibaanada soo xaadirta kulankan tirada guud ee ogolaatay ansixinta miisaaniyadda sannadda laba kun iyo saddex iyo labaatan waa boqol toddobaatan iyo laba xildhibaan oo ka tirsan senatarada iyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya udambeyntii waa ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka dalka markana haddaan eegno dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay digniin u degteen shirkad shisheeye oo shidaal qodiska wada gudaha dalka gaar ahaan somalilan wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si weyn uga hortimid qorshaha ay wadda somalilan ee ku aadan in shidaal baaris laga bilaabo deegaanadeeda iyadoona kaashanaysa shirkad caalami ah war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalk ay si dhow ula socoto howlgal ay sheegtay inuu sharci darro yahay oo lagu doonayo in shidaalka looga qodo shidaal looga qodo gudaha somalilan shirkaddan waxaa lagu magacaabaa ganel energy b l c qoraalkan ayaa waxaa si cad loogu diiday shirkadda ganel energy b l c inay somalilan ka bilowdo shidaal baaris waxayna ugu baaqday inay joojiso damaceeda ku aadan shidaalkaasi iyada oo laga duulaya mabda'a madax bannaanida joogtada ah ee kheyraadka dabiiciga ah dowladda federaalk soomaaliya waxay xusuusinaysaa shirkadaha ama shirkadda ganel energy b l c iyo cid kasta oo kale oo maalgashan oo maalgashan karta in ogolaanshaha sahminta iyo horumarinta kheyraadka batroolka ee soomaaliya uu waafaqo qodobka afartan iyo afraad ee dastuurka federaalka ku-meelgaarka ah lahaanshaha maareynta iyo heshiiska wadatashiga ama wada wadaagista daqliga sharciga ee batroolka iyo sharciyada kale ee lagu dabaqi karo iyo xeerarka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda batroolka waxay wasaaraddu fariin culus u dirtay madaxda dowladda waxaana ugu baaqday inay qaadaan tallaabooyin deg deg ah si loo ilaaliyo madaxbannaanida kheyraadka dalka ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhanka somalilan oo ku aadan go-aanka maanta ka soo yeray dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan shidaal baaristaasi markan haddaan eegnana ee, laascaanood magaalada laascaanood xarunta gobolka sool maalintii labaad waxaa ka dhacay diwadbaxyo waaweyn oo dadka shacabka ay dhigayeen diwadbaxdana dadka shacabka waxay kaga soo horjeedeen dilalka loo geysto haldoorka iyo waxgaradka ku nool s- magaalada laascaanood xarunta gobolka sool gobolka sool mar kale diwadbaxyo ayaa dib kaga bilowday gobolkaasi oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa guud ee magaaladaasi diwadbaxyadan oo ahaa kuwa ballaaran ayaa waxaa looga soo horjeeday dilalka qorsheysan ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada laascaanood iyo weliba madaxda hay-adaha amniga oo ku fashilmay wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi sidoo kale waxaa een, maanta xirnaa goobaha ganacsiga kadib markii iyaguna shaqo joojin sameeyeen ganacsatada ku dhaqan magaaladaasi oo dhacda waqooyiga soomaaliya qaar ka mid a dibadbaxayaasha warbaahinta ayay la hadleen waxaana dalbadeen in ay ka hortagto dadka dilalka u geysanaya somalilan haldoorka gobolka sool iyaga oo si weyn u dhadhigay hay-adaha amniga ee shaqada ku leh magaaladaasi laascaanood laamaha ammaanka ayaa sidoo kale ama isku dayey inay ka hortagaan mudaharaadayaasha shacabka ah waxaana ciidamo la dhigay bartamaha magaaladaasi inkastoo ciidamadu ay la kulmeen dhaleeceen xooggan kadib khasaare ka dhashay rasaas ay shalay adeegsadeen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare baarlamanka ee s- een, ayaa isagu dhankiisa si cad uga hadlay xiisadda ka taagan laascaanood isagoo sidoo kale ka codsaday ina- inay xas- in ay joojiyaan xasuuqa ay geysanayaan dibadbaxyadan ayaa ah kuwo si weyn looga dareemayay gudaha magaalada laascaanood madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayaa markiisii ugu horeysay ka hadlay dibadbaxyada kala duwan ee somalilan ee hadda ka socda gaar ahaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isagoona siyaabooyin kala duwan dibadbaxyadaasi kaga hadlay iyo eedeynta dadka shacabka ay u jeedinayaan xukuumadda bixi
waxaan halkan maanta aad iyo aad uga tacsideynayaa oo aan uga aad uga xumahay oo somalilan oo dhammina tacsidaa ay u diraysaa kana wada xun tahay wixii dhacay dhammaan shacbiga somalilan dhibaatadii ka dhacday laascaanood shalay iyo habeen hore sidaa la socotaan habeen hore cadowga somalilan oo dhibaato badan iyo dilal badan ka geysta magaalada laascaanood gobolka sool habeen hore waxay ku dileen nin dhallinyaro ah oo aqoon-yahana oo la yidhaahdo cabdilfataax cabdilaahi cabdi lagoo naanaysay hadraawi oo aad dadka gobolku uga damqadeen geeridiisii iyo dilkiisii ninkaa dhallinyarada oo sida la sheegay masaajid ka soo baxay oo nabad gurigiisa ugu sii hooyanaya ayaa niman wejigooda qariya dileen waanay baxsadeen horena in badan bay taasi u dhacday waa arrin xanuun badan markii aaskiisii laga soo dareeray dad badan oo dhallinyaro iyo haweeno badan oo caadifadooda kor u kacsan tahay ayaa magaaladii ka abaabulay mudaaharaad ciidamadii amniga isku dhaceen buuq badan baa dhashay shalayna waxay naga dhaawacmay iyo dhimashaba keenay buuqaa saddex qof inta lahuba ayaa dhintay sagaallo waa dhaawac waa mashkarad aynaan filayn waa mashkarad naxdinteeda leh waa la qaybsanaynaa dadkii dadkaasa ka dhinteen dhibaatada iyo xanuunka caruurtoodii ooryahoodii waalidkoodii xanuunka iyo dhibaatada ay dareemayaan waa la dareemaynaa dhammaan shacbiga somaliland gobol ay joogaan iyo meelkasta joogaanba arrintaas soo noqnoqotay ee inagu joogtowday ee haldoorka iyo dadka waxgaradka ahee laascaanood lagu beegsanayo waa arrin inooga baahan wadajir in badan baynu weynay halkay ka socoteen inaynaan ka daarin aynu si wadajira xukuumad dowladdoo dhan shacbi inaynu isugu taagno inaynu helno mushkiladdaasi halkay ka socoto wixii dhibaatooyin ka soo baxa xaggeenna shacab iyo dowladba ee aynu gufayno ama aynu xoojinno tala wadajir inuu ka gaaraysi deg dega insha allah waxaan aada uga tacsideynayaa gobolka iyo qaranka iyo guryahoodiiba dadkaa dhintay waxaan codsanayaa shacbiga reeraas aanood dhallinyarada iyo haweenka odayaasha culimmada ganacsatada in arrintaa cadowga nagu soo dhex tuuray aanay dhibaato intaa ka badan aynaan isgaarsiin inagu dadka ka damqaday dilalka badan ee cadhaysan waa- waa laydinla qabaa somalilaadu mudilkaas ku dhacay qaranka soomaalid baa lala dagaalamaya waxay ila tahay dhexdeenna oo buu ka dhaco iyo magaalada oo la arbusho iyo dhexdeennu dhibaato ka timaada daweyn maysa midnimadeena aad daweynaysa inaanu tala isku mid hello oonu hawsha kaga howlgalno ayaynu u baahannahay magaalada waxaa ku sugan iminka wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliintii gobolka oo dhan waxaan ku dardaarayaa in arrintaa si aada looga howlgalo si magaaladana loo dejiyo buuq badan oo cadowga inoo soo dhex galana aanay u dhicin wixii dhibaatooyinana wixii khalad u dhacay oo dhan si wada jira arigooda howlgalno
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiri kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo bagan weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburidhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidaan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugaysoo suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahno su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bremier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda blay storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimadana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bila aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macaamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afar gees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo quramaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii orob aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b longe aad ku helaysaan si frii ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
xaad miiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolare bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marna somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla maraynaa ugu dambeyntii haddaan eegno howlgallada ka dhanka ah al-shabaab waxa ay ka socdaan qaybo fara badan oo ka mid a gobollada dalka howlgalladaas oo ah kuwa la doonayay in al-shabaab looga saaro deegaanada iyo degmooyinka kala duwan oo hadda farakutariska ah ay kaga sugan yihiin dalka deegaano dhowra al-shabaab oo ay sanado badan ay ku sugnaayeen ayaa laga saaray waxaan hadda gacanta ku haya ciidanka dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanka ee macawisleyda ah kuwaasoo hadda maamulaya deegaanadii al-shabaab halkii hore ay ku sugnaayeen ciidanka dowladdana waxay hadda sii qorsheenayaan inay sii xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab iyo in ay sidoo kale dagaalkaasi noqdo mid laga guudgaaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kol hore ku dhawaaqay isaga in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ama kol hore shaaciyey in la bilaabo dagaalka dhan al-shabaab dagaalkaasina ilaa iyo hadda guud ahaan dalka ayuu ka socdaa deegaanada al-shabaab lagu xoreeyay muddan iyo xakumaniyo waxaa ka mid ah aadan yabaal oo ka mid aheyd meel al-shabaab ay gacanta ku hayeen in badan guddaan barnaamijka wareegga wararka caawintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo cabdisanaan joolo shaakir ayaa barnaamijka idiinla socodsiinayay cabdilahi abduqaadir farsameenay tani barnaamij dambe intaan kulmi doonno waxaan idinkaga teginaa sidaas iyo ammaana allah Thank you.